Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa xariga ku jaray dugsiga hoose dhexe sare ee Waxar Cade oo Redland dhisi kuleyda burburkii dalka islamarkaana hadda usoo bilaabow adeeg walbarasho oo beeslaange tallaabadan ayaa qayb ku eta qorshaha biliirin ee dowladda hoose ee muqdisho iyo kugu hormarya walbarashada bilaashkii iyo reed nooleyoobka goobihii walbarashada ee uu soo burburi muddadii dagaaladii sokeeye munaasabadda xariig jarka iyo weliba gobro ku haya mas-uuliyiin heerar shilgadiisin leh oo ku shaal dareereen maamulka gobolka banaadir wakiilo matalaay bahda walbarashada iyo bulshada deegaanka gudoomiyaha degmada hiirwaa cabdifataax maxamed xareeda iyo waliba uuse xusein ti bulshada baahi weyn iyo inqabtii iskuulkunga mudane gudoomiye waxaan ku faraxsannahay maanta inaad noo xarig jirtid dadkii deegaanka degmada hilwaa degan ee waxar cadane waxay aad u bogaadinayaan mudnaanta gaarka aasiisay adeega asaasiga ee waxbarashada halkan waxaa joogo waalidiin kala duwan iyo arday oo sana dugsiyeedkan heli doono waxbarasho lacag la'aan ah taas oo ah adeegyada muhiimka ah ee dowladda hoose ay siiso
sheekh mukhtaar maxamuud oo ee maamulooyinka horreeyey dugsigan iyo markale la magacaabay xilkaasi isagoona ballan qaaday inuusa sii wadi doona dadaalada la xirtay ee walbarashada ardayda iyo maamulka dugsiga
dowladdii hore aan furtay aan dhistay diintii afartii digaasaa wasiirkii waxbarashada joogay oo kuaagoriyey sidiiakan waa ilaahay mahad maanta haddii gudoomiyaha gobolka oo noo yimid doonayay waxaa kaa mahadcelinayaa adigii agaasinka iyo guddoomiyaalka waxbarashadii dhismadan loo dhisay dhinihii kale agaasimaha guud ee agaasinka walbarashada dowladda hoose ee muqdisho iyo weliba uu soo sheegay intii xaafad kasta laka dhisi doono iskuuliya xaramo walbarasho oo casri ah si lambileeriya helitaanka tacliin taya leh oo lansimaya agaasiga waxbarashada sidaa awalkii horeba ku fartay kuna amartay in laga shaqeeyo xaafad kasta iyo degmo kasta oo ka tirsan gobolka banaadir in laga hirgeliyo adeeg waxbarasho oo lacag la'aana annagoo maanta arrintaas laga fulinayo arrimahaasna aan ka shaqaynaynay waxaa ku faraxsannahay inaa maanta nala joogta xaafadda waxar cadde waalidiintii iyo ardaydiina ay goobjoog u yihiin howlgelinta iskuulkan aadna ugu faraxsan yihiin in adeegaas la soo gaarsiiyo inka dambeyntii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaba iyo weliba usu sheegay intii maamulka gobolka banaadir isu diyaaran aya inuusu daboolo dhammaan baahiyaha dugsiya islamarkaana ardayda la diyaari doono agab iyo jawi walbarasho oo ka filana haddii la yidhaahdo iskuulkan waa mid ka mid a iskuulaadka waxbarasho ee halkan caasimadda laga hirgeliyey waxaan rabnaa ubadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waaxdan iyo guud ahaan degmada hilwaa inay ka faa'iidaystaan waxbarasho lacag la'aan ah sidoo kale waxaan u hubi doonaa macallimiin khibrad leh oo tababar wanaagsan haysto manhaj taya leh iyo goob waxbarasho oo iyo agab taya leh weliba haddii la yidhahdo intaasna maamul ahaan waan ku dadaalaynaa haddii la yidhaahdo iskuulka dhismaha aad uu qurux badan yahay dabcan waa iskuul horo laakiin haddee ilaa iyo soddon sano aan dib loo howlgelin maanta ku faraxsannahay in la howlgeliyo iskuulkii in maamulihiisii ugu horreeyeyna uu maanta taagan yahay runtii intaas ammaanada gacanta ku hayay maantana uu asaga maamulo ka yahay waxaan maaragtay u rajaynayaa inuu howshiisa mar labaad uu halkeedii kasii bilowdo oo kasii cusboonaysiiyo annagana ka maamul ahaan waxaan naga go-an inaan ubadka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda aan u helno bia waxbarasho si ay maaragtay yacni ubadkoo waxbarto waa bulshada horumarta waxbarashadana waa asaaska xuquuqda asaasiga ah muwaadinka soomaaliga uu xaq ugu leeyahy dowladiisa heer qaran iyo heer gobol markaan guul baan idiin rajaynayaa haddii la yidhahdo iskuulka haddee barxaddan weyn oo quruxda badan waxaan rabnaa haddii la yidhahdo guddoomiye iyo agaasin qorshe ka keen aan intarlo ugu dhigayno oo maaragtay qurux badan oo ardayda daabuurka ay ku galaan oo haddii la kuuraya banooniga ay ku ciyaaraan intaasna waa in oo waxyaabaha hadda ii muuqdo oo ka dhiman ay ka mid tahay haddii qandaraaska iyo qorshaha kusii jirana dee la dhammaystiro dugsiga waxar cadde oo markii hore la asaasay sannadii kun sagaal boqol sideetan iyo afartii iyo ahaay kuwa kumid ay xarumoogay walbarashada sida weyn doorka wiina inkilahay horumarinta bulshada deegaanka balse uuse hakad galay burburkii dalka gureeda reedin dhisowka iyo furitaankan cusub ee dugsiga iyo laka xaqiiji in ardayda degmada hilwaaya helaan fursad walbarasho oo tayala bilaash ah waana laka tababaro aqoon iyo akhlaaq suuban